mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada dhoble culummada deegaanka iyo odayaashii dhaqanka ayaa digniin adag u jeediyey dhallinyarada degmadaasi iyagoo ka digay in ay ku kacaan falal ee lid ku ah dhaqanka suuban ee soomaaliyeed mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada dhoble culamaa udiinka iyo odayaashii dhaqanka ayaa digniin adag u jeediyey dhallinyarada degmadaasi iyagoo ka digay in ay ku kacaan falal lid ku ah dhaqanka suuban ee soomaaliyeed kulamo wacyigelin oo dhowaan ka dhacday degmada doble ayaa lagu falanqeeyey dhaqamada cusub ee dhallinyarada qaarkood ay la yimaadeen kuwaas oo lagu tilmaamay kuwa ka hor imaanaya anshaxa islaamka dhaqanka soomaaliyeed iyo sharciga bulshada gaashaanle sare maxamed haybe maxamuud taliyaha guud ee amniga degmada doble oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay amar ku aadan gudaha degmada doble ay soo saareen kaasoo lagu xakamaynayo dhallinyarada ee ku kacayso falalka lidka ku ah dhaqanka suubane arrintan waxaa loo fadhiistay oo maamulku isugu yeedhay odayaasha magaalada iyo culimada dadka waxgaradka dhammaan iyo allaamaha kala duwan ee amniga barnaamijkan waa laga fadhiistay ku saabsan xagga dhaqanxumada dhallinyarada arrintan oo lagu keentay yani saameyn xagga dhaqanka ah in dhallinyaradii ay maaratay isula baxaan laamiga la dhisay oo la qurxiyey quruxdii iyo nimcadii ilaahayna siiyey intaan ku shukrin lahayn in lagu abaalgudo macasi iyo in laisku qaawiyo dariiqa darka lagu kala bedesho laisku sawiro dad ajnabika ah oo wiilal iyo gabdha ah bannaanka intay lasula baxaan si aan munaasab ahayn inay mucaamulanayaan arrintaasi hadda ka hor waa tii aeroboortka ay ka dhacday lala baxay muusiko iyo dhallinyaro badan isu baxday halkaas oo gabdhiya wiilal ah waa kii hadda ka hor aan soo maartay xaraynay oo arrintaas aan ciqaab ka marinay dadkaas haddana waxaad muddaa inay sii socoto oo soo noqnoqonayso barnaamijkaasi waxaan rabnaa sida go-aanka looga gaadhay ee maamulka uga gaadhay ee uga gaadhay maxaanku dhahdaay odayaasha iyo culimmadu go-aan mid ayaa laga qaatay maxaa yeeley macsida haddaan la iska qabanin jahriga ah oon gacanta maaragtay la qabanin waxaa weeyaan waxaa weeyaan dhibaata ka imanaysa ciqaab ilaahay baa ka imanaya rasuulka caleyhi salatu slam wuxuu yihi man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan dadku muslimiinta hadday arkaan munkar waa inay gacanta ku reebaan ruuxu hadduu awoodi waayo waa inuu afka ka hadlo oo carabkiisa maarta oo ka hadlo uu dhaha ruuxan joojiya hadduu intaa awoodi waayo waa inuu qalbiga ka naco waana midda ugu hooseysa iimaanka annagu waxaanu awoodnaa inaan ku reebno gacan iyo af iyo ad intaba inaan ku reebna ayaan awoodnaa arrintaas waxaan u sheegaynaa dhallinyarada degmada in laga tanasulo oo mar dambe aan lagu noqonin aanan la soo celinin maxaa yeelay danteenna ku jirta